ismail iyadoo la filayo in wadahadal uu dhex maro kooxda markabka kafaalatay iyo dadka deegaanka iyo maamulka gobolka gardafuo ee caluule ayaa saakay waa berigii waxaa lasoo sheegay in iska horimaad koomani uu dhex maray ciidamada badda puntland iyo kooxda kafaalatay kadib markii ragga kafaashay markabka ay saxiimadi uga baxday tuulada xaabo taasoo u siday raashin iyo xoolo ay rabeen inay qashaan ciidamada puntland ayaa isku dayay inay ka hor istaagaan taas ayaa sababtay in israfaaseyn koobani ay dhex marto ismaaciilow dhaawac iyo dhimasho rasaaseyntaasi ma aysan sababin way joogsatay odayaal iyo maamulka iyobaa kala dhex galay waxaa dhacday salaadii duhur markii la gaaray ayaa waxaa dhacday in ciidamo sixiimad sidaa ay aada dhinaca markabka taas ayaa sababtay in ciidanka puntlandna ay adeegsadaan rasaas kuwaana ay adeegsadaan rasaas haddii aan sharaxo ciidanka puntland ciidamada badda puntland waxa ay wateen markab nooca dagaalka ah iyo sixiimado qoryaha dagaalku ay saareen sidoo kale kooxaha kafaasho markabka dushiisa waxa ay saarsadeen qoryaha waaweyn ayaa markabka ay kasoo rideen hubka culus ayaa labada dhinacba laysdhaafsaday taasi waxa ay sababtay rasaasi laysdhaafsanaya ismaaciilow ayaa waxa ay sababtay in laba qof oo kamid ah dadka shacabka ah ee ku noolaa tuulada xaabo in dhaawac uu kasoo gaaro waxa ay ii sheegeen dadka deegaanka oo aan la xiriiray in dhaawacaas wujidka uu kusoo jiro oo lasoo qaaday wan gartay faadma haatan markaa dagaalku ma joogsaday
ismaaciil dagaalku wuu joogsaday hal mayl iyo bar ayay isu jiraan waa isu muuqdaan markabka dagaalka iyo sixiimadaha ay wataan ciidamada puntland iyo markabkii la qafaashay qaar kamid a dadka markabka saaran oo v o a lasoo xiriiray ayaa sheegay inay dhammaan dadkii la qafaashay iyo kuwii qafaashaba ay dad qabaan balse markabka ay jirto rasaas gaartay oo dhaawac u geysatay waxaa sidoo kale ciidamada badda puntland oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay inan wax kasoo gaaray dagaalkaas inuusan jirin dadka deegaanku aad ayay uga walwalsan yihiin in iska horimaad labaad uu dhex maro ciidamada badda puntland iyo kooxda kafaalatay markabka wan gartay kooxda kafaalatay markabka ayaa waxa ay ku hanjabtay haddii dagaalku uu cuslaaday inay dili doonaan dadka ay qafaasheen taas ayaa sababtay ciidamada puntland ama ciidanka badda puntland ay hakad geliyaan weerarkii ay doonayeen inay markabka ku qabtaan wa gartay faadumoy markaad dadka deegaankii la hadashid yaa wada hadallada wada labada dhinac ku hawlan in markabka tusaale ahaan si nabada loo soo daayo ama howlgallada military aanay noqonin kuwo khasaare badani ka dhashay yaa wada hadallada ku lug leh odayaasha deegaanka ganacsatada kalluumaysatada iyo dadka ku sugan tuulada xaabo iyo deegaanka caluule ayaa maamulka wadahadal la galay caluule guddoomiyaha degmada caluula waxa ay u sheegeen in si wadahadala ay ku dhamaynayaan markabkan si nabadgelyaha loo sii daynayo wadahadalkaa xalay waa laysku fahmi waayey saake ayaa la rabay in dib loo wada fariisto oo bal wadahadal kale uu furmo marka sharasayntaas ayaa bilaabatay iminkana weli waxaa rajo laga qabaa ismaaciilow in arrintan wadahadal lagu dhamayo taas ayaa lagu rajon weyahay dadku aad bay uga xun yihiin in maaragtay halkaas ay khasaaro ka dhacdo dadka la qafaashay ajnabiga wax loo geysto dhalinyaradana ay wax gaaraan ciidamada badda puntland mar walba waxa dadka deegaanku ay ka codsanayeen in arrintan ay wadahadal ku dhameeyaan